dhowaad toban qof ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen kadib markii xalay dagaal uu ka dhacay degaan hoos yimaada degmada mandheere ee u dhow xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya mas-uul ka tirsan degmada mandheeraha ayaa v o a u sheegay in weerarka ah lagu soo qaaday dad xoolo dhaqato ah oo xilligaasi ku jiray baadidoonka xoolo ka lumay waxaana uu sarkaalkaasi intaasi raaciyey in maleeshiya beeleed iyo ciidamo sida uu sheegay ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay dadkaasi soo weerareen saxre ciidla nuur ayaa haddaba faahfaahinta arrintaasi iyo khasaarahaba waxay ka wareysatay cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah mudanayaasha deegaanka dagaalka uu ka dhacay laga soo doorto muxuu ahaa dad oo rayid ah oo xoolodhaqato ah xoolo ka goosmeen oo meel muxuu ahay biyo kacabahaya ayaa la soo weeraray ma garata yaa soo weeraray waxaa soo weeraray waxaa maleeshiyaad oo beelo iyo dawladda t f g da oo muxuu ahay iskarabsanaya ma garata t f g du waa tee walaala halkeed ugala jeeda haddaad noo yaro jilciso halkaa t f g da t f g da dawladda soomaaliya muxuu ahay qeybta gada ee muxuu ahay inta udhexeysa dhamas iyo beled xawe dawladda federaalka ee soomaaliya sugan ha ha iyo maleeshiya iskarabsanaya haye iskarabsanaya de ha maleeshiya beeleed iskarabsanaya ayaa soo weeraray dadka marka waxaa loo galay muxuu ahaa isha face baa loo galay dadka biyo cabaya waxba laskiga bilaabay sagaal qof baa maanta soo arkina waa gartay markaa dadka lasoo weeraray ee xoolo dhaqatada ahi ma dad soomaaliyaba wa waa soomaaliya dadka muxuu ahaa dhankan kenya degan waa xaduudka halka meesha la sugaale waa xaduudka dadka waxay ahayn dad xoolo ka dhimay waan gartay marka dadkan lasoo weeraray ee aad tilmaamaysaa waa dad soomaali kenyaana ee meeshana degan wa dadka ayaga muxuu ahay dad sayl oo iska maxay ahayn muxuu ahay aan hugaysnaan dad meel biyo ka cabahayo oo san oo haraadsan ayaa waxa weye inti kor loogu imaaday maxabad lagu bilaabo ma garad marka de ayagana de waxaa dad rayl oon iska dhicin karin dad ay ahaayeen marka de dawlad baan soo weerartay dadkii imisaa ka dhintay maxaa se dhaawac soo gaadhay hadda sagaal qof baa maanta soo aasnay hal halna hal qofna waa dhaawac oo isbitaal ku yaala guud ahaan imisay haayeen markaa dadkaa la weerarka lagu soo qaaday oo dad daalan oo saddex beri xoolo raabsanay ahaayeen marka intiiba waa la weeraray xabad baa la iskaga furay hal qof baa kasoo fakaray halkii baa akhbaarta la soo sii ma garata waa gartay marka maxaa lagu xaqiijinayaa in ciidamo ka socda dawladda soomaaliya iyo maleeshiya beeleed isgarabsanaya ay weerarka soo qaadeen walaal arrimaha de hadda waxa cusub nagu cusub ma ahan annaga waxaa weeyaan mar walba waxaa weyan dad baana soo weeraray hadda de xaqiiqda waxaa lasoo helay waxana weeraraya de waa ciidamo t f g da iyo muxuu ahay ciidamo maleeshiyaad oo beeleed ma garata marka sidee lagu xaqiijiyey waa la xaqiijiyey walaal waa dadka dad baa meesha degan lebiskoodi iyo waxaa weyan hubkay koobeysnaayeen iyo ayaa lagu gartay ma garata meeshu intay u jirtaa xuduudkay wadaagaan soomaaliya iyo kenya walaa horta meesha waa meesha xaduudkay ku taalaaba xaduudka waxa weyn muxuu ahay gudaha kenya ilaa laba kilomitr ay usoo jirtaa lakin adi xaduudka maan dhigi karnaa saddex afar kilomitr meelahaas ay isu jiraan waa tay markaa maxaa aad u malaynaysaa dadkan ina loo soo bartilmaameedsaday walaal falalkaana hadda ma nagu ma nagu cusbo weerarkan baabuur baa nagala qaataa mar walba dadka waa lasu soo weeraraa qof dad baa laska qafaashaa marka dhibkan waa xaduudka xaggii wax naga saaran ma garatay ma laga yaabaa dadkani inay xuduudka qoloba dhinac ka degto oo maadaama dad xoolo dhaqata yihiin wax iyaga udhexeeyay dartood ina mashaakilkani u dhacay hade haddii waxa udhexeeyaan hal cid keliya maxaa mar walba loo soo weeraraya de dhanka kenya cidda degan qolada degan waa mar walba soo weeraraa dadka inta dulqaad intay samayn karaan way sameeyeen haddana dee kulley ayagana waxay isku difaacaan mahaysaan dawlad bay leeyihin dawladda maan muxuu ahay ayay garabka sugaan ma garata xuduudka udhexeeya soomaaliya kenya miyaana ciidamo kenyaanihi joogin oo ammaanka sugi karaa maya walaal ma joogaan ma joogaan meesha waxaa weyn wadada muxuu ahay jidkuu ka fog yahay xuduudka marka ciidamo ma joogaan dad rayida iska degan halkaa oo mar walba waxa weya rafaadiyo oo dhibaateeya marka dhibkan wuxuu noogu yimaadaa dhanka xuduudkaada qolooyinka degan ayagoo kaashanaya dee muxuu ahay dawladda t f g da
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah mudanayaasha deegaanka dagaalka uu ka dhacay ee ku yaala degmada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya oo goor dhoweyd khadka teleefonka ugu warramayay sahre cidla nuur oo washington joogta